الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay baabu الصadaqaةi fi اlkusuuf waxyaabaha rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku dhiiri geliyey dadka marka kusuufku dhaco inay sadaqadu ka mid tahay wuxuu yihi rasuulku faidaa ra'aytum dalika fadcuu اllaha wakabiruu wasaluu wataصadaquu wataصadaquu weeyaan shaahidku sadaqad la baxa buu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wahada yadulu calى ana asadaqata mima yustadfacu bihi اlbala taasina waxay tusinaysaa sadaqadu inay ka mid tahay waxyaabaha balaayooyinka layskaga difaaco ee laysaga dhigo walihada baa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam sanaa'icu اlmacruufi taqi masaarica الsu macruufka iyo wanaagga qofku dada kale uu u sameeyaa waxa uu ka ilaaliyaa masaarica suu macanaa meelaha lagu halaagsamo ee lagu dhibaatoodo ayaa halaag iyo dhibaatada isaga uu ka ilaaliyaa wasalluu waxay u deliishadeen culimada qaarkood alamru bimuطlaqi الsalaa amarkaa salaadun la ysfaray waxay u deliishadeen haddii qofku uu la yimaado salaad aan ku qaydnayn sifada lagu sheegay axaadiid oo uu tukado mara kusuufku uu dhaco laba ragcadood oo sunnayaasha kale un la mid ah inay ka gudayso xataa culimada jamaahiirta ee yidhi salaatulkusuuf waxay leedahay sifo gaaro nawaafisha kale ay ku khilaafsan tahay oo laba qiyaam iyo laba rukuucood baa ragcad kasta ay leedahay waxay yidhaahdeen haddii uu tukado salaatulkusuuf aan sifadaasi aan lahayn oo sida nawaafisha inuu u tukado waa ka gudaysaa lianna dalika yucطi asla alimtihaal leanna qofku marka uu tukado asalkii hoggaansanka waa la yimi oo wasallu waa u hoggaansamay lakiin bacdu culamaaءi shaaficiya sida albandaniji sheekh la odhan jiray waxaydhan salaatuha rakcatayni kanaafila laa yujzi laba ragcadood haddii uu tukado oo sida sunnayaasha inuu u tukado oo sifadeedii hay-addeedii aanu la iman ka gudi mayso xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sifada iyo kayfiyada uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tukaday salaata alkusuuf ahlulcilmiguna raxmat ullaahi calayhim sida hore aynu sheegnay waxay isku khilaafeen xukumkeeda masalada hore aynu uga hadalnay culimada markaa yidhi salaatu lkusuuf waajib ma aha adilladooda waxaa ka mid a xadiidka طalxa ibnu cubayd illaah oo ninkii caraabiga ahaa markuu rasuulka islaamka weydiiyu uhi alislaamu khamsu salawaati fi اlyowmi wاlleyla qaala hal calaya gayruhuna qaala laa ila an tatawaca maxaa markaa lagaga jawaabaya talow xadiidkaa islaamku waa shan salaadood habeen iyo maalin kasta wax kale miyaa laygu leeyahay buu uhi maya buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam salaatulkusuufna shantii salaadood ka mid maaha zaa'id bay ka tahy marka inaanay waajib ahayn miyaanu xadiidkaasi tusin ahayn ibraahim nacam صaxiix xadiidkaasi waxa uu ka hadlayaa salaadaha habeen iyo maalin kasta soo noq noqonaya zamanka ama waktiga lagu xidhay waxaana tusinaya fi kuli yawmi waleyla salaadaha markaa asbaabta le ama maalin iyo habeen kasta aan soo noq noqon ahayn xadiidkaasi kama aanu hadal daliil kale ayaa loo raadinaya xadiidkani waxa uu daliilu yahay ana lisalaati اlkusuuf hay-atan takusuhaa salaad salaat اlkusuuf inuu leeya hay-ad iyo qaab iyada u gaara oo tatwiil zaa'ida cala alcaada dheerayn intii hore looga bartay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu ka dheereeyey waziyaadaة الrukuuc fi kuli rakca ragcad kastana uu ziyaadiyey rukuuc waxaana caaisha xadiidka warintiisa ku waafaqay cabdullaahi bni cabbaas iyo cabdullaahi ibni camr ibn alcaas oo labadooda xadiid baa yihiin muttafaqun calayhima waxaa la mida xadiidu asmaa binti abi bakr oo fii sifati salaa inagu soo maray waxaa la mida xadiidu jaabir oo fii saxiixi muslim ku jira waxaa la mida xadiidu cali bin abi aalib oo fii musnadi axmed ku jira wa xadiidu abi hurayra cinda anasaa'i wa xadiid ibni cumar cinda albazaar wa xadiidu umu sufyaan cinda abarani marka ziyaadadaas ay saxaabadaasi rasuulka ka wariyeen oo ah inuu uu la yimi dheeraynta noocaasi ah iyo labadaa qiraa'o ee kala dambeeyay labada rukuucood waa ziyaadaad ay wariyeen alxufaad athiqaat marka in la qaato ayaa mudan sidaas ayaanay ku tegeen jumhuuru ahli lcilmi min ahli lfutya ahlicilmiga fatwada loo daba fadhiistaa in salaatu lkusuuf hay-ada gaarka ay leedahay waxaa markaa jira oo fi صaxiixi muslim ku soo arooray min xadiidi caaisha o min xadiidi jaabir in ragcad kasta ay leedahay saddex rukuucood ana fi kuli rakca halaathu rukuucaat halaatha rukuucaat arbaca rukuucaatna cinda waxay ku soo aroortay muslim min xadiidi cabdillahi bni cabaas hamsa rukuucaat iyaduna waa soo aroortay laakiin wixii ka ziyaadsan laba rukuucood ragcad kaste asaaniiddeeda maqaal baa ku sugan qaala alxaafid walaa yaqlu walaa yakluu isnaadu minha can cila waqad awdaxa dalika albayhaqiyu fi sunan alkubraa axaadiidta markaa tilmaamaysa ragcad kasta inay lahayd laba rukuucood wax ka badan ama saddex ha sheegta ama afar ama shane maqaal baa ku sugan imaamu lbayhaqi baa ka mid a aimada markaa naqdiday sanad ahaan fi sunan lkubra wabni cabdilbar fi kitaabi tamhiid wanaqala صaaxibu اlhadyi can ishaaficiyi waaxmed walbukhaari anahum kanuu yacuduuna ziyaadata cala rukuucayni fi kuli rakcati galطa min bacdi ruwaat saaxibulhadyigu ujeedaa waa ibn اlqayim azaadulmicaadku ku yaala hadalkiisu wuxuu isna ka soo naqliyey imaamu shaafici iyo axmed iyo bukhaariyo in laba rukuucood laga ziyaadiyo ragcad kasta inay tahay khalad ka dhacay ruwaadda qaarkood faina akara turuqi alxadiidi yumkinu raddu bacdiha ilaa bacdin wayajmacu ana dalika yowma maata ibrahimu calayhi salaam waida itaxada tacayana alahdu biraajix sababta markaa khalad loogu xukumay wixii laba rukuucood ka ziyaadsan waxay tahay lannahu duruqda ama asaaniidda badankeeda waxaa lagu sheegay uun ragcad kastaa laba rukuucood inay leedahay dhacdaduna may tacadudin haddii la odhan laa yuxmalu cala tacadud oo marar badan buu rasuulku tukaday oo marna ragcaddu waxay lahayd laba marna saddex marna afar marna shan dee qadiyadda ayaan sooba noqnoqonba waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay mar qura un ahaydna waxaa tusinaya waxaa khudbaddaa uu rasuulku jeediyey ka dhex muuqda warranka uu ka warramay dhimashada inankiisii ibraahim inaanay qoraxdu u madoobaan mar haddii wujuuhda kala duwana xadiidku usoo arooro nacam la ogaado inaanay arrintani tacadudin oo marar badan aanay dhicin dee in lagu jamciyo in la yidhaahdo wejiyadoo dhami waa jaa-i suurtagal maaha ee in la kala rajaxaabay noqonaysaa oo ka xooga badan la aago ka u xooga badanina wuxuu noqday waxa weeyaan ragcad kastaa laba rukuucood inay leedahay qaala ibn اlqayim raximah اllah fi zaad اlmicaad juska koowaad safxada afar boqol iyo saddex iyo konton walaakina kibaara ala'ima laa yusaxixuuna dalika wuxuu jira riwaayaadka laba rukuucood wax ka badan sheegaya kibaaru la'ima may tasxiixin kalimaami axmed wاlbukhaari wالshaafici wayarownahu galطa waqala shaikhu اlislam ibnu taymiya raximah اllah faina hada wuxuu ujeedaa aziyaadatu cala rukuucayn faina hada dacafahu xudaaqu ahli اlcilm wa qaluu ina الnabiya salى اllahu عalayh wasalam lam yusali اlkusufa ila maraة waaxida ywma maata ibnuhu ibrahim ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة عن أهل العلم kuwooda u hormoodsani waa daciifiyeen in rukuucdii laga ziyaadiye laba ragcaddii in laba rukuucood laga ziyaadiyo waxaan idhaha rasuulku mar qurun buu tukado maalintuu ibraahim dhintaba dee ibraahimna laba jeer ma dhiman laba ibraahimna rasuulku ma lahayn waxaana rasuulka kasoo tawaaturtay calayhi salaatu wasalaam maalintaa inuu tukaday laba ragcadood oo mid waliba ay leedahay rukuucayn وقال العلامة الألباني في الإرواء وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله إنما هو الركوعان في كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به إرواء الغليلك جزء صدحات صفحات بقول إيا لبي صدن أيات كيجي دونتا مركاسيد الصحيحة وحوية وركعتان وفي كل ركعة ركوعان صلاة الكسوف إن حديثك وحا كمد فوائديسا صلاة إن لو دقدقو يوحيابا كلا رسولك شيك الصدقة والدعاء والذكر والاستغفار وفيها زجر عن كثرة الضحك قصل كفراها بضلنا حديثك وكزجرين يا دودك وأديد يا ولو تعلمون ما أعلم دادو قال لها إذن وحنوقهي من عظيم قدرة الله وانتقام من أهل الإجرام ويا رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي ددك وكيقان إني لأعلمكم وأخشاكم لله إلهي قفك ويقان أيها نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا أمدي سوا كيقان مركا أمدي سلعب مركا قصل كإن لا يسكير أي أيها لك قاضني وفيها الحث على كثرة البكاء ولبكيتم كثيرا ooyinta min khashyati illaah ilaahay cabsidiisa awgii loo ooyana la badsado in ilaahay aayadihiisa lagu cibro qaato ayaa laga qaadanaya wuxuu raddi ku yahay xadiidku cidda sheegatay inay kawaakibtu raad ku leeyihiin dhulka oo khayr ama shar ay sabab u noqon karaan ama ay keeni karaan oo qoraxdii iyo dayixii oo kuwa ugu waaweynah ayaa inaanay ahar ku lahayn maa yaxdutdu fi lardi uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa kalena maxaad malaynaysa imaamku dadka inuu ka hormarayaa xadiidka laga qaadanaya fi ana alimaama yataqadam fi lmowqif oo nacam oo maamuumiintu ay ka dambeynayaan fihi tacdiil sufuuf sufuuftuu simay rasuulku calayhi salaatu wasalaam فيه أن التكبير يكون بعد الموق... بعد الوقوف في موضع الصلاة تكبيرة الإحرام وxuu la imanaya imaamku markuu istaago halka uu ku tukanayo في بيان ma يkشhى اعtiقاad عalى غayri صawاab masalada laga baqdo dadku si khaldan inay ka aaminaan in la cadeeyaa laga qaadanaya walow yaan اعtiqاadkaasi aanu sooba bixin be laa yankasifaani لimowti أxadi taas iyadu waa اعtiqاad jiray walaa lixayaatihi mid jiray ma aha laakiin dadka qaarkood inay aaminaan baa looga baqdo walihaada baa rasuulku taana uu bayaaniyey oo uu caddeeyey waxaa laga qaadanayaa saas oo kale waxaa la idhaahdo zinadu inay tahay manaa faaxisha cadiima yaqdab allahu subxaana wa tacaala minha wayagaar faaxisho aada u weyn oo ilaahay subxana wa tacaala uu ka cadhoodo isla markaana sabab u noqon karta inuu ilaahay ciqaab dadka kusoo dejiyo iyo dunuubtu inay guud ahaanba kusuufka sabab u tahay baa xadiidku uu tilmaamaya wa hadihi hiya munaasabatu dikri zina fii khudbati lkusuuf munaasabada rasuulku uu zinada ugu sheegay fii khudbati lkusuufna waa taas وفي الحdيث إثباaت صفة الغayر للahi سubحaنه وتaعالى صفة الغayر la yidhaahdo in ilaahay loo suga ayaa xadيidka laga qaadanaya in la awilaano waxay ka dhalatay in marka hore lagu dhacay tamhiil oo haddaad qolooyinka mu-awiliinta hadalkooda u fiirsato waxay marka horeba xadiidka ka fahmeen khayrat ullah inay khayrat lmakhluuq lamid tahay walihaada bay is yidhaahdeen khayrat lmakhluuq waa naqsiyo ilaahay ka anfiya laakiin marka horeba hadday ku camal fali lahaayeen qowl allahi tacaala laysa kamilihi shay wa huwa samiicu lbasiir oo ay ictiqaadi lahayn ana hayrat allahi laysat kaghayrat lmakhluuq walaa yactariiha maa yactari hayrat alkhalqi min annaqs hadday marka horeba sidaa ictiqaadi lahaayeen inay ti sife ilaahay u gaara oo munaasib u ah makhluuquna tiisu ay u gaar tahay oo isaga ay munaasib ku tahay waxa weeyaan may dhacdeen inay ilaahay sifadan u diidaan sifadanna sifaadka kale ayuunbay la mid tahay oo meeshay sifaada kala mareen unbay maraysa wa alqowlu fi bacdi sifaat min qawaacidi ahli sunna fi baabi alasmaai wasifaat alqowlu fi bacdi sifaati kaalqowli fi lbacdi alakhar sifaadka qaarkood hadalka laga odhanaya waa hadalka laga odhanaya kuwa kale wakadalika alqowlu fi sifaati kaalqowli fi daat sida ilaahay daata loogu sugayo iyo jiritaan aan ka makhluuqa lamid ahayn ayaa sifaad loo sugayaa kuwa makhluuqaadka aan lamid ahayn hadihi alqawaacid asharciya alqaa'ima cala alkitaabi waasuna wa manhaji salafi lumma oo qawaacidda ahlu sunnaha ka ilaaliya takhabudka iyo idiraabka iyo tanaaqudka fii baabi alasmaai wasifaat meel cad bay ka mareen oo aqwaashoodu ismay khilaafin iskamana aanay hor iman ismana aanay burin qaaciday leeyihin sida ilaahay daata u leeyahay aanta makhluuqa lamid ahayn ayuu u leeyahay sifaad aan kuwa makhluuqa lamid ahayn sida sifaad ilaahay u leeyahay la isku waafaqsanya inuu leeyahay oo kuwa makhluuqaadka aan lamid ahayn ayaa sifaadkiisa kale ee qur-aanka iyo sunnaha lagu sheegayna kuwa makhluuqa aanay lamid ahayn tastariix haddaad waddadaa cad ka marto baab alasmaa wasifaat waad raaxaysanaysaa haddii kale tanaaqud baad ku dhici sifaadka qaar inaad sugto qaarna inaad diiddo oo kuwaad sugtay waxaa kugu soo arooraya kuwa diidday wixii aad ku diidday kuwa diidday mar haddaad ku sababaysay waxa weeyaan sifaatulmakhluuq bay shabahayaan dee kuwaad sugtayna taasi waa kusoo arooreysa fa imaa inaad wada sugto oo aad alkitaab wasunna waafaqdo wa imaa inaad wada diiddood mucail kulliya noqoto ilaahay wujuudkiisa iyo jiritaankiisaba aad diiddo wax markaa kuu kalifaya ta'wiil inaad isku qaadaama jiraan haddaad qawaacidda noocaas iyo sharciga aada isticmaasho baabu nidaa'i dhawaaqii buu baab yahay bisalaata jaamicatan marka waxaa odhan kartaa oo sootan xarfu jarku galay maxaa loo jarwaa bisalaati loo odhan waaye waa xikaaya imika kelmaddana marka laga xikaayonaya sideeda ayuunbaa loo soo naqliyaa lama waxa weeyaan cawaamishu waxba kama bedasho marka baabunidaai dhawaaqi buu baabya lagu dhawaaqo bisalaata ay uxduru salaata salaadii yimaada jaamicatan xaalo ay tahay mid bimacnaa jamac lagu tukanayo ay daatu jamaacatin fi lkusuufi kusuufka dhexdiisa la yidhaahdo marka asalaata jaamica labadaba in la nasbiyaa banaan oota hore cala aliqraa baa lagu nasbiyey oo uxduru salaata talabaadna waxaa lagu nasbiyey xaal jaamicatan xaalo ay tahay oo salaada lafteeda laga xaaleeyey waxaa kaloo banaan labadaba in la rafciyo lahaa asalaatu jaamicatun lahaa asalaatu waa mubtada jaamicatunna waa khabarkii ama asalaatu waa mubtada jaamicatunna waa sifo habarkiina waa xadfan yahay oo faxduruuha weeyi waxaa kaloo banaanta hore in la in la rafciyo in la nasbiyo ta hore in la rafciyaa banaan nacam oo ta dambana la nasbiyo cagsiguna waa jaa-is in markaa salaatulkusuuf dadka loogu yeedhiyo salaad jamaaco lagu tukanaya ay tahay baa laga baabka bukhaari raximah allahu tacaala u guntay qaala xadahanaa isxaaq waa isxaaq ibnu mansuur sida raajixa ah waa isxaaq ibnu mansuur qaala akhbaranaa yaxya ibnu saalix alwuxaadi abu zakariya aw abu saalix alximsi wa صaduq min ahli الra'ي qala xadaثna muعaawiya ibn slam ibn abi slam ibn abi salaam abu salaam weeye alxabashi fatxi lxaa walba addimishq qala xadaثana yaxya bn abi kahiiri qala akhbaranii abu salma ibn cabdiraxman ibn cawfi aلzuhriyu alqurashi can cabdillahi bn camr ibn اlcaas radia allahu canhuma qaal lama kasafat ishamsu qoraxdu markay madoobaatay calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nuudiya waa la dhawaaqay an salaata jaamicatan ay asalaata jaamicatan baa lagu dhawaaqay antu waa tafsiiriya wey ay uxduruu salaata salaada yimaada jaamicatan xaalo ay tahay mid jamacu saaxiib ah marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay in salaat lkusuuf dadka loogu yeedho imise jeer baa markaa la odhanayaa asalaata jaamica axaadiidu may xadidin walihaada ugu yaraan saddex jeer waa in la yidhaahdo iyadoo laga qaadanayo cumuumka axaadiida tilmaamaysa in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam kaana ida salama salama halaثa wa ida dacaa dacaa halaثa inuu saddex jeer ka dhigi jiray salaanta iyo ducada iyo waxyaabahaas haddii loo arko inaanay intaasi ku filayn oo dadkii aanu dhawaaqaasi gaadhin ama aanay weli toosin gaaraan haddii habeen arrintan ay dhacdo kusuufu lqamar ay tahay waa lagu celcelinayaa xataa yasmacuu oo maqsuudkii iyo ujeeddadii la gaadhayo waxaa la isku waafaqsanyay salaatu lkusuuf inaanay aadaan iyo iqaamo toona aanay lahayn laa aadaana laha walaa iqaama baabu khubati limaami imaamka khudbadiisii buu u baab yahay fi lkusuufi kusuufka dhexdiisa uu khudbadeeyo wa qaalat caaishatu wa asmaa waxay yidhaahdeen khaطaba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waa khudbadeeyey bay yidhaahdeen oo xadiidka caaisha ayna soo maray iyo xadiidka asma ee soo socda horena inoo soo maray labadaba waa ku caddahay in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu khudbadeeyey qala xadaثana yaxya bnu bukayri qala xadaثanii allay allaythu ibnu sacad alimaam alfaqih almasri can cuqayli ibn abi khalid can ibni shihaabi moxamed ibn muslim xadaثnي أحmed بن صالح المصري qala xadaثna cmbs qala xadaثna yunس بن يزيد عن بن شهاaب qala xadaثnي crوة عن عائشة زوج النبي صلى الlه عليه وسلم qاlat waxay tihi khasفت الشhمس qoرaxda ayaa madoobaatay في xayaaةi النaبiyi صلى الlه عليه وسلم rasuulku intii uu noolaa waharaja ila اmasjidi xagga masaajidku uu baxay taasina waxay daliil u tahay salaat اlkusuuf in masaajidka lagu tukanayo fasafa annaasu dadkii waa saf waa isa safeen ee istafuu waraa'ahu rasuulka gadaashiisa fakabara waa takbiirtay rasuulku faqtara'a waa akhriyay rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam qira'aةa طawiila oo naxwu maa yuqra suuraة اlbaqara lagu qadaray uma kabara waa takbiirtay farakaca rukuuca طawiila uma qaala samica allahu liman xamida riwaayaadka qaarkoodna soo hora inu tilmaanay waxaa ku soo aroortay rabbanaa walaka alxamduna inuu yidhi faqaama waa kaco walam yasjud ma sujuudin markuu rukuucdii hore ka toosay ma sujuudin wa qara'a waa akhriyay qiraa'atan tawiila qiraa'o kaluu dib u bilaabay oo dheer oo hiya iyadu adnaa ka yar min alqiraa'ati aluulaa qiraa'adii hore ka waabsan uma kabara waa takbiirto warakaca waa rukuucay rukuucan طawiila oo rukuucdaa dambe adnaa waa ka waabsanaa min arukuuci اlawal marka labada qiyaam ka dambe ayaa ka hore ka gaaban labada rukuucoodna ta dambe ayaa gaaban uma qaala wuxuu uhi samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu uma sajada waa sujuuday uma qaala wuxuu uhi fi rakcati اlaakhira sujuudda markaa inuu dheereeyey halkan laguma sheegin laakiin riwaayaad kale ayay sariix ku tahay baab gooniyana bukhaari waa kaga hadli doonaa uma qaala wuxuu uhi fi rakcati alaakhira ragcaddii dambana midla dalika sidaas oo kale uma qaala ay facala waa qowlkii ficilka looga jeeday waa sameeyey fi rakcati alaakhira midla dalika fastakmala wuxuu dhamaystiray arbaca rakcaat afar rukuucood wa fii arbaci sajadaat afar sujuudoodna waxa weeyaan ay la socdaan wanjalat ishamsu qoraxdii baa faydantay qabla an yansarifa intaanu salaada ka bixinba ka hor uma qaama waa kacay markuu salaadii ka baxay fa athnaa cala allah taasina waxay tilmaamaysaa khudbaddu inay dhacday bacda alinjilaa markii kusuufku uu suulay kadib taana waxaa laga istinbaatay oo markaa loo daliishaday inaanay khudbadda shardi u ahayn qiyaamu lkusuuf wa wujuuduh inuu kusuufkii markaa uu joogo ee mar hadduu dhacay walow kusuufkii haba suulabee iyadoo kusuufkii uu suulay waa la khudbadayn karaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyada oo kusuufkii uu suulay buu salaada ka baxay salaada kadib baanu khudbaday uma qaama waa kaco fa athnaa cala allah ammaanta ilaahay uu ammaanaya buu ku celceliyey bimaa shaygii uu ku ammaanayo huwa ilaahay ahluhu ehel uu yihi uma qaala wuxuu uhi humaa iyagu aayataani weeye ashamsu walqamar wa min aayaati illaahi ka mida laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatih faidaa ra'aytumuuhumaa markaad aragtaan ay munkasifayn aw munkhasifayn fafzacuu ila asalaa salaada xaggeeda u argagaxa taasina waxaa laga qaatay inaanay jamaacadu shardi u ahayn salaatu lkusuuf waayo fafzacuu ila asalaa fiihi ishcaar bilmubaadara ila asala walmusaaraca ilayh waxaa ku jira hadalkaa dareensiin rasuulku ina dareensiinaya salaada in loo degdego dee haddii qofku jamaaco uu sugana waxaaba dhici karta inay salaadu ay dhaafto ama dee cala al aqal waktigii berhkiya oo kusuufkuna uu taagnaa inaanu tukan sida dee la rabaana ee axaadiida ka cadna wa awal maa yaxditdu lkusuuf marka u horreysa kusuufku uu dhaco ee la ogaado waa in salaada la bilaabo markiiba wa kaana wuxuu ahaa yuxadidu kahiir ibnu cabbaas wa kaana kahiir ibnu cabbaas waxaa la dambaysiiyey isamkii yuxadidu mid ku warama ana cabdاllahi ibna cabaasin radi allahu canhuma kana yuxadidu inuu ku warrami jiray ywma khasafat الshamsu bimidli xadiidi curwa can caaisha faqultu waxaan ku idhi bu uhi licurwa waxaan ku idhi qaa'ilku waa zuhri curwo qofka la hadlaya waa zuhri wey maxamed ibn muslim ina akhaaka walaalkaa curwa curwa walaalkii waaye waa cabdullahi ibnu zubayr yowma khasafat bilmadiina markii qoraxdu ay madoobaatay isagoo madiine ku sugan lam yazid kama kordhin calaa rakcatayn laba ragcadood oo mithla subxi oo salaada subax oo kale ah qaala wuxu uhi ajalaha waa runtaa sidaasuu walaalkay yeelay walaalkay cabdullaahi liannahu akhtaa sunna sunn sunnihii buu ayuu gefay ama uu baal maray buu yihi walaalkay walaalkay cabdillaahi sunnihii ayuu baal maray marka inaanay gaadhin baa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inuu arkayey in salaat lkusuuf haddii waxa weeyaan salaadun la tukado hay-atu naafila leh oo aan hay-adan gaarkaa aan loola iman in aslu limtithaal uu xaasilayo qofku uu hoggaansamay amarkii ahaa salluu fasalluu laakiin dee sidaa afdalka ay tahay waxa weeyaan in hay-adan iyo kayfiyadan loo tukado haddaynu usoo noqono mas'alada xadiidku uu ka hadlayo ama baabku khudbadda axaadiidu waa tilmaantay axaadiid oo dham waa isku waafaqday ama guud ahaan haalibkeedu waa sheegtay in rasuulku khudbadeeyey fi lkusuuf ahlucilmiguna waa isku khilaafaan inuu rasuulku khudbadeeye la yskuma hayste laakiin ma waxay ahayd khudba caarida mise waxay ahayd khudba haabita khudbad suganoo sida khudbat ljumuca iyo khudbat lciid oo kale ayay ahayd mise khudba caarida ayay ahayd dee kelmada rasuulku markaa uu jeediyey uuno munaasabada axkaamteeda iyo wixii wacdi la xidhiidha uu kaga hadlayay miyay ahayd waxay markaa ku tageen abu xaniife iyo axmed iyo malik iyo annahu laa khudbata lisalaati lkusuuf macanaa khudbad haabita sida ka khudbat ljumuca walciid inaanay salaat lkusuuf aanay lahayn sidaas ayaa waxa weeyaan ay ku tegeen waxaana markaa ay yidhaaheen rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbad uma qasdiin wuxuu doonay un dee ictiqaadaadka jaahiligaa dadka inuu ka daweeyo laakiin haddii uu kusuufku dhowr jeer dhici lahaa oo rasuulku marna uu khudbadayn lahaa marna khudbadda uu iska dayn lahaa ayaa la odhan lahaa khudbad raatiba ma leh laakiin mar un baabuu dhacayba kusuufku fii cahdi nabiy calayhi salaatu wasalaam markiina rasuulku waa khudbadeeyey dee asalkuna waa mashruuciyat litibaac waa inay mashruuc tahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la raaco oo lagaga daydo waxyaabaha uu sameeyey saas ayaa asal ah ilaa ay sugnaanaysa in arrintaas isaga ay ku gaar tahay walkhasaa'isu laa tahbutu ila bidaliil inay arrintaasi khasaa'ista rasuulka ka mid tahayna daliil la-aan dee ma sugnaan karto khudbadda rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muuqda inay tahay khuba raatiba oo sifaadkii khuabka raatibka ay lahaayeen baa khudbaddani ay lahayd nacam taas oo ay ka mid tahay ama sifaadkaasi oo ay ka mid tahay inuu ku bilaabay bixamd illahi wahanaa'i calayh xataa ama bacdu buu yidhi sida insha allahu tacala inoo iman doontay bukhaari u baabaystay mawcidadiina rasuulku waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam dee waxyaabahan markaa uu sheegayna oo rasuulku uu si gaara uga hadlayna waxay ahaayeen waxyaaba markaa dee khudbadda in lagu daro ay munaasib ahayd oo maadaama ictiqaadka noocaasi ahi welina qaa'im uu yahay ay tahay mar walba in lagu daro marka calaa kulli xaal sida madhabu imaam shaafici uu yahay raximah allahu tacaala waa sunne in la khudbadeeyo fi lkusuuf waana khudba raatiba wahuwa qowlu akari asxaabi alxadiid ahlulxadiidka badankooduna waa sida ay ku tegeen madhabkooda uu yahay baabun hal yaqulu ma odhanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa selafka waxa weeyaan dadkii hore wanaagsanaa oo curwa uu ka mid yahay sharaftooda iyo qiimahooda iyo itibaacahum lilxaq anu ma kan anahu ma kanuu yubaaluun mukhaalafata man khalafa alxaq xaqa qofka khilaafay umay aaba yeeli jirin in kaana almukhaalifu abaahum aw min ikhwaanihim walaalkii cabdullaahi bnu zubayr waa radiyey wuxuu uhi akhطa'a الsunna macanaa sunnadii uu baal maray oo sidaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam salaat اlkusuuf uma tukan baabun hal yaqulu ma odhanaya kasafat shamsu ma odhanaya aw khasafat mise khasafat buu odhanaya oo ashamsu ma kusuuf baa lagu isticmaalaa mise khusuuf farqiga udhexeeyaase muxuu yahay alkusuufu walkhusuuf ma isku mid baa mise waa kala macno wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wakhasafa alqamaru aayaddan soo aroorinta uu soo arooriyey laba macna ixtimaasha inuu leeyahay bukhaari khusuufku wuxuu u gaar yahay qamarka maadaama qur-aanku sidaa uu tilmaamay waxaa kale ixtimaashaa inuu leeyahay sida marka dayixu uu madoobaado khasafa loo odhanayo ayaa qoraxdu markay madoobaatana khasafat ama khasafa shamsu loo odhanaya qala xadathana saciid ibnu cufayr qala xadathana leyth abulxarith almisri alimaam alfaqih qala xadathanii cuqaylu can ibni shihaabin qال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس هذا هو الشاهد صلواتك لي يوم خسفت الشمس maalintii qoraxdu ay madoobaatay oo khusuufkii baa qoraxda lagu isticmaalay taasina waxay radin ku tahay qolooyinka yidhi khusuufku wuxuu u gaar yahay dayax haddii khusuuf la idhaha dayax madoobaad baa loo jeeda faqaama waa kacay oo fakabara faqara'a qira'aة طawiila uma rakaca rukuuca طawiila uma rafaca ra'sahu faqala samic allahu liman xamida waqama kama huwa siduu ahaa unbuu isu taago bimacnaa ma ma sujuudin uma qara'a qira'aة طawiila wahiya adnى min alqira'aةi اlula uma rakaca rukuuca طawiila wahiya adnى min arakcati lula min arukuuc alula alأwl uma sajada sujuuda طawiila uma facala waa sameeyey fi rakcati اlaakhira rakcaddii dambana mila dalika buu ku sameeyey uma salama waa salaama naqsaday oo xaal qad tajalat ishamsu qoraxdii ay faydantay fakhaطaba annaasa dadkii buu u khudbadeeyey faqaala wuxuu uhi fi kusuufi الshamsi wاlqamar inahumaa aayataani min aayaat illah laa yaksifaani limowti axad markaa khusuufkii labada waa ka dhexaysiye rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam walaa lixayaatii faida ra'aytumuuhuma markaad aragtaan fafzacuu ilى الصalaa masaladan waa masalo ahlucilmigu ay isku khilaafeen waa masalo wax axkaamo sidaasina aanay aanay ku dhismahayn culimada markaa qaarkood waxay yidhaahdeen kusuuf lagumaba isticmaali karaba ashams khasafat shamsu un baa la odhanaya waana qowlka curwa qaala laa taquluu kasafat ishams walakin quluu khasafat lafdi markaa madhabkaasina waa madhab ansaxayn wakadalika yaxya ibnu yaxya ayaa sidaas ka soo wariyey curwa axaadiidtuse waa khilaafsantay taa oo alkusuuf ayaaba inta badan ashamsu lagu isticmaalay marka la haha ashamsu marka madoobaadkeeda laga warramayo qoraxda kasafat lama odhan karo waa qowl aan saxahayn oo axaadiidta khilaafsan aynu u nimaadna masalada labadaba ma lagu isticmaali karaa mise waa kala duwan yihin saad aragta culimada qaar waxay yidhahdeen khusuufka waxaa la gaara ashams kusuufkana waxaa la gaara alqamar hada hayru صaxiix wakhasafa alqamar khusuuf baa alqamar lagu isticmaalay kusuufna ashamsu baa lagu isticmaalay culimada qaarna way cagsiyeen waana sida mashhuurka ee caankaa cinda alfuqahaa in la idhaho alkusuuf waa lishams alkhusuufna waa lilqamar taasina dee axaadiidta ayay khilaafsan tahay oo axaadiidu khasafat bay ku isticmaashay ashams kusuufka laftiisana alqamar waa lagu isticmaal laa yankasifaani limowti axadin oo labadoodaba waa laga dhexaysiiyey sida khusuufkaba looga dhexaysiiyey marka sida raajixa ah kusuufka qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka labadaba waa lagu isticmaali karaa oo kasafat shamsu iyo kasafa alqamar khasafa alqamar iyo khasafat ishamsu labadaba waa la odhan karaa laakiin ma ma nacam labadaba in lagu isticmaalaa ha banaanaatee ma kala macno duwan yihin mise waa isku macno marka asalka luqada la eego waxaad mooddaa inay kala macno duwan yihin maxaa markaa ay ku kala duwanyihin culimada qaarkood waxay yidhahdeen alkhusuufu waa fi lkulli walkusuufu fi lbacd markay wada madoobaataa khasafat la idhaahdaa markuu barmadoobaadana kasafat waana qowlka aad mooda inuu u iishay alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala hadyu saariga muqadimada fatxulbaariga sabxada boqol iyo koob iyo toban culimada qaarna waxay dhahdeen kusuufku waa fi libtidaa waa bilowga marka mado madowgaas bilow yahay kusuufkuna waa fi lintaa waa markuu sii dhammaanayo culimada qaar waxay yidhaahdeen bilkha alkhusuuf haddii la yidhaahdo waa marka midabkii uu wada tago cadaankii aanay waxbaba ka joogin kusuufkuna waa marka uu dhaco tagayur ama isbedel calaa kulli xaal wax xukuma ku dhisani ma jiro labadabana nusuustu waa la soo aroortay ama isku macno ha ahaadaan ama ha kala macno duwanaadaan intaa ayaa in sha allahu tacala aynu ku joojin waxaan filayaa bilmunaasaba darsigeenna shalay buu ayuu sanad u buuxay sanadkii labaad baa maanta kowii noo ah alxamdu lilah manaynaan dareemin kulli anigu aada umaan dareemin sanadka waxa weeyaan dhammaaday boqol iyo toddoba iyo afartan dersi ayaa sanadkaa aynu dhigannay oo dersigii boqol iyo siddeed iyo afartanaad ayaa kan maanta ah marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa alsabra wاlthabaata wاldawaama wاlistimraara wاlikhlaasa wاlqabuula wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed